haatan dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysaa zahar cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka toddobaadka soo socda maalinta isniinta ee saddex iyo tobanka bisha julaaya ee tahay dowladda soomaaliya waxa ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda heeg ay u gudbinaysaa dacwadda muranka badda soomaaliya ku salaysan ee kala dhexeeya kenya dad badan ayaa waxay isweydiinayaan muranka badda dacwaddeeda soomaaliya xilligan ma ku guulaysan kartaa wakhtigan lagu guda jiro iyadoo ay jiraan eedaha lala xiriirinayo dowladda inay heshiisyo horay u dusiyey badda soomaaliya ee la gashay dhinaca kenya iyo sidoo kale cidda ku wehelinaysa dacwaddan dowladda soomaaliya dhammaan qodobadaasi barnaamijka ayay ku jiraan waxaana ka qaybgelaya wasiirka dekedaha gaadiidka iyo badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi oo jooga magaalada muqdisho abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo qaynuunka ka qaatay shahaadada masterska jaamacadda ohio state university isaguna ku sugan colombos ohio iyo talihii hore ciidamada badda haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee badaha soomaaliya admiral faarax axmed cumar faarax qare dhammaantiinba soo dhowaada martida barnaamijka waayahay ugu horreyntii waxaan siinayaa bal wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi bal ugu horreyntii waxaad nooga warantaa rajada dowladdu ay ka qabto in ay dacwaddan ku guulaysato
dowladda iyo ummadda soomaaliyeed bakarja weyn bay ka qabaan sababtuna waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba waxay ku taagan yihiin qadiyad caadila oo xaqa oo aan cad oo maalin cada ayay ay ku taagan yihiin sidaa daraaddeed dowladda iyo ummadda soomaaliyeed toona shaki kama qabaan inay cadaaladda iyo qadiyadda cadaaladda ee hoog ay ay difaacayaan inay marnaba ku guuldarraysanayaan marnaba mar ma qabno sidaa daraaddeed waxaanu qabnaa rajo aada iyo aada iyo aada u weyn in aanu si fiican oo qiimalo dowladda soomaaliyeed waa hagaag su-aalkaasi lamida waxaan siinayaa admiral faarax axmed cumar faarax qare oo jooga isna magaalada muqdisho anagu xaq baa naga maqan xaqi xaqayna inaan doonana marka kooba xaq baanu leenahay marka labaadna wada cadaan ku taagano waanu caddahay inaan gar leenahay mar haddaan xaqna naga maqaya garta inoo muuqato inaan guulaysano arkay noo saaran tahay sidaasaynu tahay sidaasaana maxkamada u geynay sida wasiirku u sheegay waana arrin ummadda soomaaliya danaynayso aaminsantaana inay ku guulaysan doonto insha allah bal cabdiwaaxid kusoo dhawow adiga ma kula tahay sida ay labadaasi mas-uul u dhigayaan in soomaaliya ay ku guulaysan karto dacwaddan
marka u horeysa waxaan halkan ka salaamayaa admiral faarax oo aan bishii december kusoo arkay magaalada muqdisho iyo wasiirka oo laynka ku jira labadiinaba waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan ilaahayna amni iyo nabad dalkeena ha bixiyo intaas kabacdi doodu waan saas hade yani lama oran karo kayskan ma ku guulaysanayno dabcan hobkaas waa jira laakiin waxay ku xiran tahay laakiin waxay ku xiran tahay faktaro badan ama tilmaamayaal kale oo muujin kara inaad guulaysanaysid iyo inaada guulaysanaynin kana imaanaya macluumaadka aan filaayo dadka kayskan gacanta ku haya oo soomaalida ah ama looyarada ah ama expertiska banaanka ay ka qorteen macluumaadka dheeriga ah oo ay ku guulaysteen maxaa yeelay dhanna waa arrin qaanuun dhanna waxa weeye waa arrin geography weeye oo geo geolandmaska iyo badda isgalaya waxaasoo dhan baa xukumaya iyo dhinacyadu sida ay ugu qancaan wixii kasoo baxa resultigaas inay fuliyaan taasaa keeni kadha in la qiyaasi karo laakiin hadda dooda waa saas waa n ku guulaysan karaa dowlad ahaan waa qaabkaas waa loo dhigi karaa waa tahay bal wasiirka haddaan dib ugu noqdo wasiir bal waxaad iiga warantaa dhowrkii cisho ee ugu dambeeyay golaha wasiirada iyo guud ahaanba dowladda soomaaliya kulan ayay arrintan ka lahayd maxaa dhaliyay dacwadda in waktigan bal sanadkan sanadkii hore iyadoo la gudbiyey labadii kun iyo afar iyo tobankii in haddana toddobaadka soo socda la gudbiyo mar kale maxaa keenay waktigan in la gudbiyo dacwaddan horta waxaa kalama keenin kollay maalin unbaa la gudbin lahaa waayo arrintan waxay arrin culays badan ku haysa qaranka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan mas-uuliyiinteeda gaar ahaan marka kollay maalin baa la gudbin lahaaye maalintaas ayaa loo cayimay in la gudbiyo oo maxkamada la horgeeyo kayskaas isagoo tafatiran middan ayaamahan dambe runtii dowladda oo dhan lama odhan karo golaha wasiirada laakiin madaxweyne ra-iisul wasaare ra-iisal baarlamaan golaha xukuumadda ama wasiirada iyo baarlamaanka intaba runtii waxaan odhan karaa wuxuu ahaa toddobaad ama toddobaadyo ayaa soo bax arrintii aan soo moodnay dhowr calaamadada waaweyn ay ka muuqdeen oo ah toddobaadadii xurriyadda soomaalida iyo toddobaadada runtii hawl adag oo dambe la galay oo aan ku magacaabi karo toddobaadyadii ama asbuucyadii midnimada iyo wax isla garashada Waa.
iyo jaan iyo jiib isla helka ayaan runtii ku magacaabi karaa waayo mawduucan maxkamadda iyo mawduucyo kale oo runtii qadiyadda ummadda soomaaliyeed ka mid ah Taas aan waxaan ugu soo oran karaa kacay.
waxay kiciyeen in dhammaan gacmaha la isqabsado in dhammaan wax walba qaanin ha la iska dhigo hadday madaxweynaha tahay hadday ra-iisul wasaaraha tahay hadday golihiisa wasiirada tahay hadday ra-iisul baarlamaanka tahay hadday golaha wa- baarlamaanka tahay waxaa lagu jiray runtii hawl adag oo aan oran karo qadiyadana runtii waxay ka- waxay noqon kartay oo aabay ka noqotay baan oran karaa dhismaha weyn bay u noqotay runtii ummadda soomaaliyeed guud Waa.
ahaan gaar ahaana dadka gacanta ku haya hogaanka iyo dowladnimada soomaaliyeed maanta oo ay noqotay qadiyad ururisay oo isu keentay oo runtii ay gacanta laisku wada qabsado waaya aynan go-aan cad noqoto in gacanta la wada saaro in qadiyadaas soomaaliyeed iyo dhulkaas soomaaliyeed la difaaco waa gartay marka waxaad ula jeedaa toddobaadyo ka hor idinkuma sii jirin oo laakiin dawladda maadaama xiliyadii ee la gudategiyay xorriyadda soomaaliya ayaa een, dhowr arrimood oo ku dhashay dawladda ay qayb ka tama sidaasa mise anigaasi qaldan u qaatay waxaan ujeedaa walaal waxaan ujeedaa ilaa lix iyo labaatankii juun Hmm.
ilaa iyo iminka waktigan joogno inta udhaxaysa laba hawlood oo waaweyn baa runtii lagu midaysnaayo lagu socday waxay ahayd midi toddobaadkii diyadii la odhanayay xorriyadda soomaalida oo eh, ummadda soomaaliyeed xorriyadeeda ay qaadatay in dabaaldegeedii iyo howlgalkeedii iyo muujinteedii iyo weynaynteedii runtii lagu wada jiray oo qaranka o dhan ugu taagnaa taasi waxay abuurtay runtii in ay quluubta iyo gacmaha dadka mas-uuliyiinta ummadda soomaaliyeed runtii ay gacanta isqabsadaan bay keentay laakiin runtii waxaan odhan karaa asbuucyada dambe ee lagu jiray arrinta taladeeda iyo go-aan qaadashadeeda kama dambaysta ah oo runtii dee taladu way ballaadhay iyo wakti badan laakiin waxay keentay wakti mas-uuliyiinta ummadda soomaaliyeed aan odhan karo way ku urureen way iswada gacan qabsadeen way isgarab istaageen si ay kelmadooda iyo qorshahooda arrintaa ku saabsan in la difaaco dalka soomaaliyeed ciid kasta taasi ka mid ah in la difaaco ayay runtii eh, lagu midoobo oo laisku- meel laisku wada taagay waa hagaag Een, admiral faarax qare ayaan siinayaa ee, bal kusoo dhawow mar kale faaraxow een, waxaad iiga warantaa waxaad ahayd taliyii hore ee ciidamada soomaaliya ee dhinaca ee badda haatan waxaa tahay guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee badaha soomaaliya een, waxaa lagugu tiriyaa inaad ka mid tahay dadka aqoonta u leh badda soomaaliya bal baddan laysku haysto ballaceeda ama tiradeeda intay la eg tahay ama waxa laysku haysto ma u fasiri kartaa dadka soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim aad aad umahadsan tahay su-aasha waa su-aal aal- aad u muhiim ah sideeda annaga iyo dowladda aan diriska noo keenaya xuduud la yaqaan baa noo tiilay ayana kama jirin ilaa laga soo bilaabo waktigii ingiriiska iyo talyaanigu xuduuddaas ay dhigteen kun iyo sagaal boqol labaatan iyo shantii ilaa xuduudaas la calaameeyey labaatan iyo sagaalkii dabadeedna mataqaan si wanaagsan labada dowlaba isla dhigatay soddon iyo saddexdii qarnigii tegey arrimahaas arrin qayla ka taaganay ma jiro ilaa dowladda burburtay markii dowladayna ay burburtay ee dadkeena isku soo jeestay ayaa waxaad moodaa dowladda ingiriiska ahoo inay hawa gashay oo mataqaan badina xooga inay mataqaan wax ka qaadato ay hawadaasaa gashay hawadii waxaa sii xoojiyay dhulkii oo laga helay eh, batrool iyo gaas iyo waxyaalo fara badan arrimahaasaa markaa waxaa keenay in dowladda diriskaana kenya nagu soo durugto Eh, waxayna jeexday la- ka duwan layinkii la isku ogaayay qaanuunka dowliguna rabo unkolooska oo qabo unkolooska haddaan u naqdo sharci ahaan laba dowlood diriska xuduud badeedkeedu wuxuu yahay sida qaanuunku sheegayo xariiqin ka baxda xeebta halka xuduudooda dhulka ay ay tahay ka baxda oo badda aada oo lamada dhinac wa xusayna lamada dhinac wa xusinta xariiqin samay karta oo xariiqin dardar kolaar la ah amba ku taagan oo ku qoranta xeeb taasaa la isku ogay qaanuunka dulmina oo faray dowladda diriska nala ah oo saaxiibkan oo kenya arrintaas waa ka dayrtay xariiqin baraleel baraleel ah ekuatoorka la ah taasi marka waxay keentay in aangal soo baxo xagalu soo baxdo biyo soo baxaan dhul weyni soo baxo Mhm.
dhulkaas marka haddaan lu- luqada nambarada isticmaal ama luqada xisaabta idaa sahlaneen haddaan qaadno ezka oo laba boqol oo miil badeed ah ama saddex boqol oo soddonbaatan kilomitir ah dhulka ay nagu soo durugta kenya wuxuu la egyahay soddon iyo sideed kun kilomitir square oo u dhigma dalka soomaaliya boqolkii lix u dhigma gobol haddaan si kale u yidhaaho gobolka hiiraan wuu ka wen yahay dhulkaas gobolka hiiraan oo gobolada ugu waaweyn wuu ka wen yahay in dooruu ka wen yahay wat haddii aan qaadno izadka aan ka baxno ee aan aado mataqaana continental shelf oo boqol iyo konton aanu sii dhaafo dhulkaasu waxau noqonana lagu soo durday boqol iyo toban iyo sideed kun kilomitir kuweer ah oo dalka soomaaliya u dhigma sagaal iyo toban boqolkii amaba haddaad tidhaahdo saddex gobol iyo wax la jira sidaas awgeed waad garan kartaa dhibka ka imaan kara halkaa iyo xaqa intaa ku maqan oon dawlad diris oo nala tashan oo weliba saaxiibahayn ay sidaa samaysay waaya oo weliba wax badan ka galnay heshiid wada hadal aan ka galnay xaqeedu inuu soo baxayo waa mahadsanta waa tahay een marka ma jirtaa in dawladda soomaaliya ee sahashay in een dhulkaasi kenya kusoo durgeeda keliya maahane ee ka gashay heshiis wadahadalla ee furtay taasina ay keentay in hadda dacwadda loo gudbiyo ee maxaan ku rahdaa maxkamadda oo dalalka waxaa laleeyahay waxaa jira ee, dalal wax ka badan haysta labiyo toban mayl ama wax ka yar haysta haddii ayaga muran ay geliyaan oo qaramada midoobay ay u gudubtana xuduuddaasi laga wada hadli karo la qaybin karo wax walbana ay ka imaan karaan marka ma jirtaa dawlad soomaaliya ama mas-uuliyiin soomaaliya inay sahleen arrintaas ha faarax ha ha wasiir
intaa wasiir halkaas su-aasha iyada waxay u baahan tahay runtii wakti dheer intaa la isla fahmo dadku in wax un la iska sheego ma aha oo wax tuhra iyo wax runtii laiskula wareegaalaysto ma aha runtii arrin mudanna ma aha laakiin waxaan kuu sheegayaa kenya goorta ay qaadatay xuduudda uu ka sheekeynayo admiral farax ee ay calaamadaa samaysatay ee ku wartay waxa ay sheegashadeeda sheegtay laba kun iyo shantii bay ahayd haye wax allaale iyo waxa dambe sheekooyine ee dadku ay sheegaana markaa wax ka aada uga dambeeyay bay ahayd marka waxay ahayd runtii oo ay ka bilaabmaysaa arrintaasi wax la sahlay maaha ee waa sida ay kenya declaar garaysay ama ay xad- ay sheegatay laba kun iyo shantii in xuduudeeda badda ee soomaaliya ay sidaa tahay sidaas markay sheegatay ayaa ay bilaabatay muranka ee xuduudda badda ee soomaaliya iyo kenya waraa waxaan doonaya inaan kuu sheego dadka ayna dhegeysanayaan aan u caddeeyo marka xuduud laba wadan la- u dhaxaysa laga hadlayo dhulku intuu leeg yahay ama ha yaraado ama ha weynaadeen waa dhul dalka laisku hayaa waxa weeyaan mis- ma galo yaraan iyo weynaan ma galo waxaan uga jeedaa waata eh, xiriirka caalamiga oo sameeya waa taako hadday hadday dhulkiisa ama ciidiisa ay ka maqantay qofka waxay daawacaysaa madax banaanidiisa iyo jiritaankiisa qarannimo ayay dhaawac iyo nabar ku tahay marka uma baahnin inaynu ku mashquulno dhulkaasi intuu leegyahay ee waxaynu u baahanay inaynu ku mashquulno waktigeennana gelino aada loo fahno ummadana loo sheego in lagu xadgudbay eh, dhulka soomaaliyeed waayahay wixii aan leeyahay hadday yar yihiin iyo hadday badan yihin baa anaa leh oo ummadda soomaaliyeed baa leh ummadda soomaaliyeed mana yaraysanayso xataa hadday yar yahay iminka dhul weyn baa admiraalku inoo sheegay runtiina waa siday tahay xilmi caan gartay waayahay tahay aan siiya bal cabdiwaaxid isna haye cabdiwaaxid sahro horta anigu horta waktigii dowladdii eh, eh, maxamed siyaad ay dalka joogtayna waa ka shaqeeyey Eh, historyga dalkaana eh, intaan ogahay eh, wax badan oo damqana waa arkay wax badan oo aan ku farxana waa arkay horta hadal tiradaan faraha badan oo iska socoto oo eh, waa la midaysan yahay iyo waa shaqa qabana iyo du- gurdankaas waa wixii anu waxaan dhahaa wixii kacaankii hadalbadnidii eh, kacaanka un iska socon jiray laakiin realityga dalkan waxa waaye eh, dhacdadan kismaayo eh, yacni jubbada hoose ka dhacday oo dalkan ay sheeganayaan horta qaanuuniyan waa wax u yaalla maxkamaddu disputekaas ay dawladuhu soo gudbisadeen horta inay in ay raaciyaan qodobada u qoran eh, xuduudaha badaha iyo shuruucda innagu waxaan jecellahay waa gaar laakiin haddii disputeku ay gasho gacan saddexaad mhm adiga yacni factor badan ama midaysnow ama ha midaysnaanin ama mataqaanaa eh, eh, eh, eh, saas ha la ahaado waxba ma shaqaynayso gartay kenya waxay soo gaarsiisay dalkan position ah in soomaaliya ay qirato dispute inuu jiro memorandum of understanding baa la saxeexay mhm waxaa la saxeexay kenya intaan memorandumka la saxeexin gogol dhig fara badan bay usoo yeelatay dhulkan inay soo gasho waxay samaysay jabhad bay samaysay laakiin underlyinka wax ku qarsoonaa meesha waxay ahayd heshiisyo muddada badan dowladda dadka soomaaliyeed ka buuqay oo la sheegayo ilaa gaaraya waktigii gandhi oo eh, za- alzan eh, alzania Alzania.
alzania la sameeyey heshiisyaa jiray mar walba xanaha la oran jiray total ba involver a meeshaan daadsi loo bixinaya wayna caddayd oo ciidamada la keenay oo oo lagula dagaalamaya shabaabka waxaas yacni hubkooda raashinkooda iyo qalabkooda bixinaysay forces ku taxalluqah inay inay ka ganacsaan meeshaan waaya bal halkaas maya waxaa intaana ka bixin waxaan rabaa taas waxay ahayd dhacdo soo dhacday weaknesska dadka soomaaliyeedna looga faa'iidaysanayo laakiin dhanka kale kenya arrinteedu wax kasoo qaad la-aan ma ahan kenya waxay ku doodaysaa dis boodarkaanu ilaa lixdankiiba inaan la calaamadayn waaya halkaas halkaas ii joog halkaas ii joog waa tahay wasiir shirkadihii sida uu cabdiwaaxid hadda ka dhawaajiyaba lalahaa shidaal qodis ayay ka bilaabeen dhulkaasi muranka uu ka taagan yahay ma ka bixeen mise waa ku jiraan meesha hadda horta walaalow ama ha ahaato kacaankii ha noqoto ama taayilmeenta joogno ha noqoto midnimada iyo meel wadajeedku waxbuu taraya mar walba hadday kacaankii ahaydna waxbuu taraya hadday maanta tahayna waxbuu taraya marka ta anigu ma qaba runtii in la fudaysado oo waxaan ujeedaa haddii maanta ummadda soomaaliyeed madax iyo maamul iyo shacabba ay runtii ku midoobaan waayo waa inay xaqooda dhacsadaan waa tahay inay ciidooda ilaashadaan haddii aanay taa u midaysnayn mas-uul iyo mijo iyo madax haddaanay u midaysnayn haba nagu celcelinayba kacaanka iyo dawlado hore u jiri jiray lagana yaaba xilligooda inaysa jiri jireen murankan badda ee maanta taagan bal haddii dhinaca kale aan eegno shirkadaha su-aashaan hadda ku weydiiyey shirkadaha la yiri waxay horey uga uga qodayeen shidaalka een deegaankaasi laysku haysto ee xeebta gobolka jubbada hoose hadda ma ka qodaan mise way joojiyeen maadaama muranka iyo dacwad gudbinta ee hadda ee miiska saaran dawladda soomaalidu waxay ka leedahay arrintaa aad baa looga wada hadlay mawqif cadna way ka taagan tahay dhulkaasi waa dhul soomaaliyeed cid kale oo bixin karta oo heshiis ka geli kartaana ma jirto haba yaraato aan dawlad soomaaliyeed umad soomaalida ahayn sidaa daraaddeed ma aqoonsanin wax alaaliya wax heshiisa oo halkaa lagala galay ama dhulkaa runtii soomaaliyeed lagula galay cid kale ama shirkada ha noqdaan ama cidi doona ha noqdaane haba yaraatee ma aha dawladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyed waxay aqbalayaan iyo waxay rumaysan yihiin weliba anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya kagana wakiilada dawladda soomaaliyeed iyo golaha wasiirada ay kamid tahay heshiisya noocaasa dhulkaas u galay inay imika inta ay dhowdahay ay ka laabtaan inay ka baxaan waa xadgudub ayaan u aragnaa waxaanay noqon doontaa qadiyad ay ummadda soomaaliyeed aanay kaga hadhin ama dawladda soomaliyeed aanay kaga hadhin cid kasta oo xadgudubka haystaa ka faaidaysa waa yahay waa gartay wasiir aad baad umahadsan tahay bal haddaan admiraal faarax dib ugu noqdo soomaaliya rajo ayaad ka muujiseen in ay suuragal tahay in dacwadan marka ay gudbiso ay ku guuleysan karto goormaa go-aanka ugu dambeeya la filan karaa inuu soo horta marka ugu horeysa arrinta horta waa maxkamad way horta marka ugu horeysa cid kasta raali karta ma jirto annagu waajibka ee wuxuu yahay inaan dacwadayno qoraala gudbino beryo kadib ayna tegaya meesha dhinaca kale in loo gudbiyo tegay ay soo akristaan ayaguna markaa kabacdi dhowr bilood ilaa sideed bilood meelahaasaan fil aan filaya in sharcigu qabee inay markaa kabacdi dacwadi furanto dibadeed lagama lagama sheekay karo goorkay mataqaana ee dhammaanayso meelaha qaarkood sanooyin badan ay qaadataa waa soo marnay waa soo akhrisanay dawlada badan oo halkaa maxkamadaha isku haystay sida anagoo kale iyo kenya kuwa qaarkood waxay qaatay shan sano kuwa ka badan ay qaada anaga kaliya waxaan rajaynaynaa maadaama xaqaydu oo cabdi ay iska gaabtaan rajayn waa tahay marka ma la garan karaa xukunka haddii kaba soo qaadba hadda la rido oo dhinaciina ay ka janjeerto ma heli kartaan fursad kale oo aad dacwadaasi mar kale ku bilaabi kartaan ama dib aad ugu gudbin kartaan inay nihaayo taan umalayno ayaan yaan yaan lahayn bacalka la yidhaahdo haddii lahayn laakiin balaan sharciyayaanka cabdilwaxid arrintaas aan u gudbinay kiiskii waa la dhisay looyaro waa loo qabtay waxa weeyaan waxaad kiiskiina waxa weeyaan dewatrisitaba la gudbinaya awal waxaa la odhan jiray dadka qaarkood ay galasi jireen dawladda soomaalida waxa weya way kacaga jiraysa laakiin maanta waxaa loo baahan yahay hadday dawladda soomaaliya sidaa ugu dhiiratay inay dhulkaas sidaa ku difaacdo oo dariiqaa sharciga ah ee adduunku uu ku kala baxo admaaral ku sheegay horta dhulka laysku hayaa waxa weeye afartan kun ilaa sida yani soddon iyo laba ilaa afartan kun oo territoriada ah xagga badda dacwada dhinacyadu horta maxkamadaanu male enforcement ma samayn karto haddii judgment ay rido oo waxa weeye maxkamada oo yani leh awooda iyadu ku fuliso ma lahan ma laga noqon karo camal lama dhex dhigayo marka go-aan kastoo la qaato kenya waa didi kartaa soomaaliyana waa didi kartaa laakiin disbute sideeday u taagnaanaysaan waxaa dhacaysana marka resourcigii la rabay meesha in laga inla in laga helo oo laga qaato in in qolana awoodi weyda inay inay wado maxaa yeelay military waxay keenaysaa confrontation mid waa la qabaa wasiirka oo shacbiga soomaaliyeed inay u midoobaan dalkooda dalkooda waa waa dumay waana la dumiyey faktarra badan baana dumiyey innagaa qayb ka ahayn qayb waxaa ka ahayd conspiracy badan oo jirto dalkan natural resourcekiisa hantidiisa oo hadda khatarta ay muuqato oo weligeed la sheegin waan qabaa in loo midoobo ka soomaaliyeedna inay conscious ka yihiin taariikhdooda inaysa gelin dhul soomaaliyeed in lala wareego waan hubaa wayna ka muuqataa laakiin waxaan u baahannahay si scientifica inaynu waxaan u darisno maxaa yeele cost baa inaga gelaya minimum markay ugu yaraatay waxaanoo kale lacag fara badan ilaa shan milyan ilaa dhowr milyan bay u baahantaha waxay u baahan tahay dadka soomaaliya in in in la galvanize gareeyo oo loo sheego xaqiiqada waxay u baahan tahay in loo sheego territorial integritygoodii inuu stake yahay way muuqataa kenya uma turin soomaaliya ciidankeediibaa jooga waxyaabaha hadda complicationka sii wada waxa weeye kenya inay tiraahdo iyadoo ciidankeedii intaasoo kun uu jooga xadka soomaaliya oo amison ku joogta coverkaas haysa haddana territorian claim ay samaysato aniga waxaanu arkaa wax shacbiga soomaaliya inay ka godoodaan mudan wasiirkan dib ugu noqonaya wasiir dad badan waxay leeyihiin xilligan soomaaliya awood uma laha in ay xuduudaheeda ilaaliso badaheeda ilaaliso waxaa la leeyahy ciidamo ajaaniba ayaa madaxtooyadii iyo iyo ilaalinaya caasimadii madaxdii dawladda ilaalinaya goboladii qaar kamida ayagii ayaa jooga oo markii horeba say kusoo galeen calaamad su-aal ay saaran tahay marka waktigan soomaaliya inayba ka hadasho badeyda lagu soo xadgudbay awood intee la-eg bay u yeelan kartaa marka horta horta waxa weeyaan waxa waxa haddii ama soomaaliya xaalkay doontaa ku jirto xaaladay doonto soomaaliya ku jirto oo ha maraysa maanta taariikhda marxaladay doonto ha marto laakiin taasi ma keenayso kamana dhalanayso in ay wax walba isdhigto anigu waxaana qabaa maanta soomaaliya waxaa ka jirta dawlad itaalka doonaba hala ahaado waxa weeyaan adduunyadana waxaa ku nool dawlado kala duwan qaar xoog weyn iyo qaar xoog yar iyo qaar xaalada ku jira iyo qaar xaalad ku fiican adduunyada oo dhan ayay xaaladaas ka jirtaa oo saas laga nool yahay innaguna dunyada saynu kamid noon ku noolnahay sidaa daraaddeed marka waxay la tahay ama ay tahayba xaqiiqadu soomaalidu runtii waxaan gabay baan runtii uu cabdillaahi suldaan tidcade allah unaxariistay uu tiriyey ayaad moodaa xaaladan oo dhan inay tira inay sheegayso wuxuu yihi cabdillaahi suldaan tidcade dadka gabaydiiso dhan wayda yaqaanaan wuxuu yihi markii ay iswada dooxatay ayaa daad usoo galay wey ubaxiina waa daadisay waana dubatay dugaaxdiisa waa wada cuntay duur dharaareed markii ay iswada dooxatay baa daad usoo galay waa daadkii uu sheegayay cabdillaahi suldaan tibcade oo ka digayey lixdanaadkii iyo markii waxa weeyaan har xorriyadda la qaadan ayay runtii muusada waxaynu ku kalsoonahay oo qura inaynu idhaahno waxaan innaga isu geysanayso ma haddaynu maanta wignahay micid kale aynu micid kale ayna tabar tirtay soo inaynu waxaynu intaynu ka kacno oo aynu is urursano oo gacmaha isqabsano aynu dib isu ururin oo ka kacso maaha waa ta gartay haddaada
shakiga aanan qabin waxa weeyaan inaanay marnaba dhulkaasi ka bixi doonin dhulnimada soomaaliyeed iyo lahashisa marnaba inaanu ka bixi doonin rumasahay waya sidaba inaan uga bixi doonin waayo ummadda soomaaliyeed maantana way jirtaa xaalkay doonta baa ku jirto berrina way jiri doontaa ka dambayn doontaa runtii marka waa wax runtii iska cad inaanay marnaba qadiyadaasi inaanay inaanay cid kale ku guulaysan karayn siday doonta baa u dhacdeen waxaan u gudbayaa cabdiwaaxid cabdiwaaxid soomaaliya waxay ogolaatay inay dood ka gasho badda soomaaliya mas-uuliyiinta soomaaliya ayay ogolaadeen dacwadda ayaa gudubtay waktigan wax walba ayaa ka imaan kara marka marba hadday dacwaddan gudubtay maxaa maxaa dhici kara oo oo xigi kara horta sharciyan aniga waxay ila tahay arrintaanu arrin fudud ma ahan arrin inagu aan dacwada bilownay weye kenya inay bilowday ahayd iyada dadka litigantiga qofka dacwada keena kenya waxay inagu khasabtay inaga dacwo inaan galno waxaana sahlay memorandum of understandingkii ay gashay bay shirkadaha shidaalka baara ay hor dhigtay inaan dispute ka jirinin dhulka soomaaliya soomaaliya markii dawladda soomaaliyeed markii dambey baraarugtay soomaaliya markii hore iyadaa qoorta jiidatay hay-adahana actionskeedii baa invite gareeyay wixii kasoo bixi doono doodaas maxkamadda waa fallaartii cirka loo galo nin walooba fil wax walbay noqon kadhaa qodobo badan baa la cuskanaya qodobka shan iyo tobanaad ee xeerarka badda qodobka siddeetan iyo saaaxaad xeerarka badda equidensas waxa la yidhaahaa jira dawladaha hadday isqabtaan waxaa jira berbendo color waxa la yidhaha jira continental shelfs baa jira waxaa jira decisions aan hadda shuruucda ku muuqnayno laakiin loojikadu ay keeni kadho loojikadaasuna waxay keeni kadhaa afar boqol oo trilyan afar boqol iyo afartan trilyan mitr cubic oo gas iyo natural resourcea ku jira meesha laisku haysto kenya waxay bixisay sideed zone sideed zone oo dhulkaan hadda soomaalidu degantaho n f d da la yidhaha qeyb ay inta badan ilaa taana sii gaaraysa waxaa zonekiibaa wuxuu la soo galay badda markaasi ke- waxay keentay xataa inay tiraahdo jubbada hoosaan ka saaraya sha- eh, shabaab ka saaraya markaasay keentay ciidamo in soomaaliyeed la tababaro markaasaa la keena dad soomaaliyeed gudaha intii laga qorto in ayaga ruuxoodii loo isticmaalo inay yihiin territorial aniga marka waxaan qabaa dadka soomaaliya horta dhib ku filan wuu maray mana qabo hadda dagaalo iyo mushkilad horle inay galaan laakiin shacbiga soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin its the right familigaaga been looma sheego as a family way dadka soo walaal iika dadka soomaaliyeed xaqiiqada ah waxaan maskaa inaga abuuray sidaan hadda uga bixi lahayna waa waxa aan qaba hadda du- dadka dawladeena iyo madaxdu inay inay inay inay ku tala jiraan wixii kasoo bixi doona hadda u maxkamadda soomaaliya waa diidi kadha they can they can deny they can say ma aqbalayno resultigu hadduusa fair u ahay maxaa yeelay jus- justiceka waxaa saldhig u ah waa fairness haddii cadaalad darro adigu aad tirsanaysid waa diidi kadha waa dhinaayi kadha nobody is force you qofkii hadday hadday qodatana haddi waa tuug tuug waxaa iga qaatay oo isticmaalayana yani inagu uguma horeyno laakiin inaan legitimacy la siinin kenya ay ku qodato oo ku degta qalbigeeda waayo iisoo Anu- kob waa anu- anigu waan qabaa saas inay tahay waayo een, wasiir ma kula tahay een, dawladdu inay ee, iyadu daleen dhigtay badda soomaaliya oo een, in la sheegto een, ay ka murantay oo iyada ay keentay taasi aawadeedna maanta ay ku tahay iyada waxaysan waxba ka qaban karin haddii xataa dhinaca kale maanta la yidhahdo badda waa laydinka xukumay soomaaliya walaal maya ma odhan karo dawladda ma odhan karo waayo ee waxaan odhan karaa waxay arrintani daba ku leedahay dhibaatada ummadda soomaaliyeed ee iyadu gacmeeda ku abuuratay ee ku gashay daba ku leedahay odhanaya waana mas-uuliyad aan dadka soomaaliyeed dhan ama mas-uul ha noqdo ama mas- ama dowlad ha noqdo ama shacab ha noqdo ama aqoon-yahan ha noqde waa waxaan anigu leeyahay qadiyadan iyo kuwa la midka ah ama tan gaar ahaan maanta hal arrin oo qura ayay qiimo ayaa ayaa faa'iida looga leedahay faa'iidada looga leenahay waxay noo leedahay waxa weeyaan inaynu nidhaahno soo wixii aynu gacanayna ku samaynay iyo burburkii dalkeena aynu burburinay soo waxa ka soo baxay soo waxan maaha gartay hadday waxaan tahay Mhm.
soo si- soo waxaynu samayn karnaa waa maxay meelas dhiibnaabaa waa inaynu diin isu urursanno xoog iyo karaamo iyo maanta aynu diin karaamadeenna iyo dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna iyo midnimadeenna iyo soomaalinimadeenna iyo wadajirkeenna iyo wadaniyadeenna iyo soomaalida oo jumlo socdiyo Waayo, oo had- ay taasi ay la hubo oo aan hubo inay tahay ta dalkeena maantana difaaci doonta berina difaaci kari doonta waxba yanaan kala harin ninkii wax kala hadhow qoon ay xiradaaba jabtay ay maanta dawladdu taagan tahay wasiir wasiir So, laakiin marka wax yar aan kaa markaa weydiiyo iyo meel kasta waa joogo Waaya.
anigu walaal runtaan kuu sheegayaa Hmm.
anigu waxaan een, mas-uul baan ahay laakiin waxaan ku dhashay burco ayaan ku dhashay in la yidhaahdo een, rumo wax yar oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee xuduudaha kenya ku yaalla ayaa la qaadanaya ama la qabsaday waxay iga dhigan tahay gurigayga oo la qabsaday ay iga dhigan tahay ha noqoto mid aynu garanno Waaya, qofka wasiir, soo Soomaali waa- qaato, waa- waa kugu- dhulka soomaalida la doonaya in la qaato waa kugu soo noqonaya waad mahadsantahay wasiir waa yahay een, haddii aanan la gudbin lahayn arrinkan oo qaramada midoobe aan lagala hadli lahayn een, sharciyan maxaa dhici lahaa een, cabdiwaaxid murankan
ad waxaa dhici lahaa haddii kenya ay iska wadato yani ilaa hadda adiga ciidan ma lihid oo yani mogtahay sharcigu horta waa practical waxay wixii practical waa inaan ka hadalna mogtahay Mhm.
had- haddaan dawladda soomaaliya waxba gudbinin waxa weeye kenya waxeeda waa waa wada- waa wadanaysa marka kenya culayska haystaa wuxuu yihi hadda ayadu wixii ay samayn lahayd waa samaysay yani waxaa la yidhi hebelo wixii adigu aad samayn lahayd samaysay wixii lagu samayn lahaa baa dhiman kenya culayska hadda haystaa waxa waaye dadkan drillerska explorerska iyo culays ku haya maxaa yeelay nimanka wax qodanaya yacni waa dad eurubian ah waa dad western ah shuruuc bay yaqaanaan hanti baa gelaysa soomaaliya sidaan wiik uma ahaan doonto soomaaliya waa ka kacaysaa soomaaliya yani dhib baa imaan kara yani fo- waxaana wa waxa ilaa labaatan sano toban sano soo socoto iyo project garaynaya in in projectigaana socdo horta marka kenya iyo soomaaliya ayada uma turin sida muuqata laakiin cabsida hadda taallaa waxay tahay waxa pressure ku haya dawladihii dawladihii eh, eh, shirkadihii waxaan seexanaya waxay leeyihin no there is an legal argument here kenya waxay leedahay iyadu borderkan weliba lama cadaynin waxaan aada ugu mahad celinaya eh, generaal kare oo yiri nineteen twenty five-kii ingiriiska iyo talyaanigu border bay degeen laakiin kenya waxay leedahay xorriyadda marka la qaatay soomaaliya iyo kenya wax ma kala saxiixan haddaysan kala saxiixan supersidal waxaa ka dhigaya sharcigaas waxaa yani ri- loo noqonaya marka ciwijka dawladihii ka horreeyey wacan iska xuduudaha waxaa sameeyey ni- niman isticmaaroo marka hore dhigi waayo xuduuddaasi maxaa keenay marka in laga noqdo hadda muran la geliyo oo maaragtay siday wax hore ugu yaaleen maxaa hadda muranka gelinaya oo oo soomaaliya ku qasbaya lafteeda ayadoo le waxba iga maqan inay haddana dacwad ka gasho iyo gorgortan fiiri dalkan maraykanka majis seal iceland la yidhaaho canada iyo maraykanka udhacaysa Mhm.
yaa waxaa lobster fara badan baa yaa laga helaa marka lobsterkii aa qiimo badan intay yeelatay yaa attention badan dispute ka dhex gelina maraykanka iyo canada fiiri waa dalkan maraykanka hore waa hadda nineteen seventyskii bay dhacday Mhm.
canada waxay cuskatay qodob ay leedahay aniga islandkan waxaa i siiyey oo ii aqoonsaday ing- eh, ingiriiskan sixteen twenty one-kii lix iyo kun iyo lix boqol iyo labaatan iyo kowdii maraykanku waxay dhaheen no no no sidaas arrintu ma ahane heshiis ka dambeeyey kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo saddexdii aan la galay ingiriiska kaas oo xuquuqaha dalalka ilaa north america dhan caddaynaya marka superseded yani sharcigaas waxaa waxaa daboolaya sharcigan dambe fiiri soomaaliya sharci dambe oo kenya ay la gashay xuduuda ma jiro xuduudan markii la qaatay ilaa zayla waxaa joogay faransiiska fadhiya president jibuuti jabuuti iyo somalilan ama hadda soomaaliya waktigay jirtay xuduud ma kala saxiixan laakiin waxaa la ilaalinaya xud- wixii ingiriiska iyo faransiiska u dhexeeyey talyaaniga iyo ingiriiska wixii u dhexeeyey way annagu hadda waxa aynu ku doodaynaa waayo relevanty ma aan dawladdii jirto yani lixdankii tin idinma saxiixin innagu inaan marka taarget garayna hay-adaha dalka soomaaliya inay taarget gareeyaan hay-adaha wax qodaya dabcan waxaa la leeyahay ee dowladda kenya ilaa hadda lagama warqaba dhankeeda ee khabiirada ay keensan doonto qareenada u doodi doono dacwadda waxay la imaan doonto miiska ay soo saari doonto si lamida soomaaliyana weli calaamad su-aal ayaa dad badan ka saaran marka bal dhankiina yaa ha
hadduu taa ku caddeeyo waxa weeyaan eh, runtii eh, dowladda soomaalidu horta kow waxa weeyaan inay isku tashato ummadda soomaaliyeed ku tashato eh, ay ma go-aansatay in ay difaacdo xuduudaha soomaaliya eh, dhul iyo bad iyo bixiga Eh, markaas qodobka labaad eh, dowladda soomaalidu runtii eh, dhul baa iga maqan oo waa isaga kasoo noqonaya anaa iskale runtii ma aaminsana laakiin waxay samaysay in kayskan laga fikiro in dad khubaro ah oo runtii soomaaliyeed horta la helo kow dadka waa- soomaali mise dad ka baxsan waxaa la helay runtii dad khubro ah oo soomaaliyeed oo qiimo leh oo wadanyad leh oo runtii dareemaya arrintan culayska iyo miisaanka ay ku leedahay ummadda soomaaliyeed dabeetana haddana waxaa loo dhaafay in la helo dad looyaro caalami ah oo runtii jinsiyado kala duwan ah maraykan leh oo ingiriis leh oo faransiis leh oo lagu xushay oo ay looyaradaa soomaaliyeed loo ogolaaday inay xushaan adduunyada intii qiimale ee kayskan oo kaysas noocan oo kale a gashay oo ku guulaysatay runtii wixii ay keeneen markaa dadkii la keenay runtii maanta waxaa la hayaa looyaro oo runtii tiro leh oo qiimo leh oo tayo leh oo adduunyada dhanna laga yaqaano waayahay markii hore oo dowladda soomaaliya warqadaha qaramada midoobey ay u gudbisay oo inay ee, ka doodi karto baddeeda ah markaasi ma dowlado kalea ku jiray oo ama dana gaara ha kala haadaan ayaga baddaasi ama mid soomaaliya ay ugu tabarucayaanba ha noqotee ee, ma dowlado kalea horey ugu sii jiray kasakow in haatan ee, laga yaabo inay idin caawinayaan hawshan runtii waxay u taallaa dowladda soomaaliyeed waxay go-aansatay hawshan innaga inoo taallaa ummadda soomaaliyeedna u taallaa aynu horta inagu lafteeda iyo inagu waxaynu haysano aynu ku tashano oo aynu ku dagaalgalno waaya dabeetana waxaa inaga dhiman waxaa inaga dhiman runtii waxyaabaha runtii markiiba anigu ma joogin markaas laakiin waqtigan keyskan inta laga shaqaynayay ee looyarada iyo dadkan expertka soomaalida ay ka shaqaynayeen aniga aad bay iga horreysay waqtigan halkan idi laakiin markii aan dhegaystay waxa weeyaan keys muddo runtii la dhisayey oo laga shaqaynayay waayahay ugu dambeyntii een, admiral ee, faarax qare khayr iyo khasaaro arrintan maxay ku dambeyn kartaa ayay kula tahay adiga ee, waan soo gabagabeynaynaa barnaamij saaro anaga horta welwelka muuqanaya horta aniga qofaan iima muuqdo sababo badan awgood horta dawladda soomaaliyeed waxay kari karta waa kartay qaanuunka dawligu wuxuu qabaa laba dawladood markay isku qabsatay xuduud badeersid wadaa u furan wadadii koobaad waa soomaroog wadahadalayeed waa ku heshii weyn waxbaa kasoo bixi waayo wadada lamaad oo ciidanan inaan cid saddexaad u talada u dhigano oon maxkamad ahayn ayaduna waa soco weyn wadada dawladda soomaaliyeed u fureed inay maxkamad tagtay maxkamadina waa tagta taas horta waa taas mhm midda kale welwel meesha ma yaalo muddo sanad ka badana arrintan loo diya diyaargaroobayay dhinaca sayniska haddii la eego dhinaca sharciga haddii la eego dhinacyala badan haddii la eego waa loo diyaar garoobay waxaan isku halay karno dacwaa iyo wixii lagu ayidi lahay horta jeebka inay ku jiraan waana gudbinaynaa sharci yaqaan waxaan siinayaa cabdiwaaxid cabdulaahi warsame bal noo soo gunaanad maxay sheekadan ku dambeyn doontaa aakhirkeeda mar haddii dowladda soomaaliya fare ay hore meel uga yaaleen dadka qaarkood taasi ay walwalweyn ka muujinayaan inkastoo mas-uuliyiinta dowladda ay leeyihiin dhabacad ayaan ku taagana oo xaqeena aan doonaynaa ma ahan wax politicsa ma ahan waxa weye arrin qaanuun hadday dhacdo kuma qancin wa wa waa la odhan karaa faarax sidaan qabo tan kale sida janan ku sheegay dadka soomaaliyeed tayadoodaan aqaan waxay yihiin baan aqaan dhib ha qabeen ha kala daadsanaadeen laakiin ma nihin dad dalkooda iyo ummadooda la qaban karo waxaan keliya aan kula talin lahaa legal expenses badan baa bixi doona culays badanna dawladdan ku ah sida aan filaayo iska tabar yar in account loo furo wasiirku hadduu imaqlaayo prime ministerka la gaarsiiyo madaxweynaha la gaarsiiyo tabarucaad qaas ah loogu qoro ummadda soomaaliyeed inay soo ku bal haddaynu ku heshiin weyne inaynu nidaam dhisano inaynu ku heshiino hanti dhacan oo soomaaliyeed inaynu bal shilin ku difaacna maa ama ten million ana haata ama shan million hada wuxuu ku baxdarke cumar cabdirashiid oo qoray baan arkaya coostis u ahayn waana legitimate sida uu qabo waaya waad mahadsanta marka waxaan kusoo gaabinayaa soomaaliya inta aada isku maqan tihiin dalkiinu saasuu u maraya heshiiya oo ku heshiiya nabadeena iyo wanaageena guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay saddex iyo tobanka bishan juulaayo oo dowladda soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda heeg ay u gudbinaysa dacwadda muranka badda soomaaliya ee kala dhexeeya kenya islamarkaana ay qayb ka ahaayeen wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi oo jooga magaalada muqdisho abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo qaynuunka ku takhasusay joogana magaalada colombos ee gobolka ohio iyo sidoo kale taliyii hore ciidamada badda haatanna guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliya admiraal faarax axmed cumar faarax qara ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa intaynu toddobaadka soo socdo barnaamijkan mid lamida ka maqli doontaan v o a inta ka horreysa nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana sahre cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay